halow halow halow haye bilow waan ku maqlayaa ee warka soo daa bal warkaa keen warsamow waatan ku ballansanayn inaan wax ka qabanno xaaladaha adag oo ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee ku nool xeryaha nagu xeedhan waa runta ree bilow adigan kaa war sugaya waa kusidee shalay waxaan sii raacay wiil yaroo baalashla ah oo aniga aan ka mid ahay dadka ka baalashta kabaha agtiisa oo la yidhaahdo shucayb kow oo xaggeed raacda wiilkaas nin yahow waxaan u raacay xero barakaca oo ku taal meel aniga aad iiga fogayd haye oo maxaad ku tagtay yaa ku qaaday sidee wax yihiin bal taasu hadda warsamo ma iyadaa dhib leh waxaan qaadannaa bajaaj
garti waxaan aaday wiilkaas yar ee shucayba reerkiisa si aan u soo arko waxaanse ugu tegey markaan gurigooda tegey mm-mm-mm, naxdin iyo murugo oo maxay tahay murugada ay naxdinta aad sheegaysaa bisinkeed warsamow Ah.
buush yaroo cidhiiriya oo aan madaxa la gelin karin Ah.
oo ay dhex joogaan Ah.
hooyadiis walaalihiis iyo dad badan oo qaraabadiisa ah oo hal xeero wax ku wada cunaya ayaan soo arkay bisinka iyo yaasiinka oo maxaa intaasoo dadaa isu keenay waa yaabe sow ma oga in kaloola beres dunidan looga caal waayey warsamow wax u kala baxsan maba lahayn reerkaasi gartay
mana kala oga in ayba jiraan cudurro iyo dhibaato adduunyada halakeeyey markaan wiilka waraystayna waxa uu ii sheegay in dadkan qoyskiisa ka mida wax shaqeeyaaba aan lagu arag oo maalintaas waxay soo helaan ayba iska wada quutaan uun ah alele gar weyn bay leeyihiin dadkaas laakiin waxaa fiicnaan lahayd bilow inay kala durkaan oo qof waliba weel gaara wax lagu siiyo mhm waa runta allaylehe waxaasoo dhan innagayna sugayaan inaan ka wacyigelinno ku boorinno kala fogaashada faraxalka iyo inay wejiga xirtaan warsamow waxay ila tahay taasi inay daruuri tahay oo caafimaadka wax ka horreeya aan lahayn ama aynan jirin laakiin iyadana waxaa loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha kale ee faraha badan ee haysta barakacayaasha oo ay u dheer yihiin weliba cudurkan baas ee coronavirus
warsamo dhibaata ka jirta meesha allayleh waa dad ay gaajo dubatay koroonuhuna uu dhuunta ka qabtay ah bilow waa runta mar haddii aan la shaqo tegi karin waa in ay waxa ay soo helaan wada quutaan oo adiga hadda maxaad ku talin lahayd bilow warsamow allayleh sidaani xal iyo xeer intaba ma aha waa inaan si degdega u qabanqaabinnaa kulan aad u muhiima oo bilow haddaan la soo imaan karin maxaan ku kulannaa sideen u kulannaa warsamow wax walba waxaa loo helay xal ee aan kuu sheego sida aan ku kulmi lahayn haye bal ii sheeg bilow adigaa wax walba la socdee
waa sahal arrintani warsamow haye waxaana la yidhaahdaa qabanqaabada kulanka teleefoonka waxaana aad loo isticmaalaa beryahan dambe kadib markii karoonuhu adduunyada uu gilgiloo halakeeyey haa saas maa tidhaahdid waxaanse ka arkaa telefishinka ayagoo madaxdu ku sheegayaan kulankaas telefoonka mhm waa sidaas warsamo adiguna dib dambaad wax ka fahantaa yaasa noo yaqaan oo na tusaya waxaas iyo teknolojiyadan la sheegaya dhib ma lahan warsamow anigaaba dhowr jeer ka qayb qaatay kulamo nuucan oo kaleeta ah ee waa inaan dadka ku wargelinnaa in teleefoonkaasi uu jiro lambarka lagu kulmayana warsamow anigaa kuu soo diri doona
warkaasi waa cad yahay bilow anigana igu hallee inaan qaybiyo oo aan dadkii wada gaarsiiyo dhammaantood inta deegaanka ku nool warsamow arrintaas ha sahalsanin waa inoo sidaas haddaba hana moogaanin sahalsan maayo alla ilaah sahal wax la sahalsanaa maaha taas
ka digtoonow karoonaha dawooyin kaalmaati iyo malaha kiniin wax tara nadaafadda kaamilo faraxalka kow ka dhigo kulamo salaan gacana kooxo hadalkooda daa ku koobnow guriga joog kan kuu dhowaada ka fogow kan kaa dheerna ha u dhowaan kuwa kan kale u ka durkaa kol haddaad kuxkuxulayso dadku wuu ku karhaaye kol u qaad xusulkaaga ee kalkiisha hoose ka laab ee ku kaay qufacaaga haddii aad kari weydo mid kaleetana hooyo ku kaaftona safareyti ama waraaq keligeed kaa doontaba qaado kulligood isticmaal ee afkaaga korkiisa kolkaas ku daboolo